إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا صلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan akrinaynay ku dhex jirnay kitaab اlbuyuuc min kitaab mat اlgaaya wالtaqrib liabi shujaac raximah اllah waxaan joognaa faslun fii baabi sulx wuxuu fasal u yahay sulxa baabkiisa sulxa af soomaaliga macnaha waa heshiis waaye wax dadku ay ku heshiiyaan macnaheedana waxaa weeye waa heshiis waa caqdun yaxsulu bihi qadcu nasaac waa heshiis oo ku xasilayo oo ku imaanayo dadka doodii iyo murankii dhex taalay markaas inay maaragtay ay dhammaato macnaheedana sulaxa loogu talagalay waxaa weeye in muranka iyo dooda la dhex dejo ummadda islaax la dhex dhow sulxa baab kastaba wuu galaa baab kastaba wuu geli karaa wuxuu noqon karaa sulx bayna almuslimiin walkufaar gaalada iyo islaam muslimiinta heshiis inuu dhex maro oo waa maxay inay maaragtay ama ay xabadda ay kala joojiyaan oo maaragtay hudno iyo waxyaalahaas oo heshiis iyo waxaas maaragtay ay la samaysto waa u dhici karaa oo dadka markaa muslimiinta iyo gaalada inay maaragtay heshiis ou dhex maro hudnaana la yidhaahdaa macnaa macnaa heshiis waan waan sida soomaaliba la yidhaahda oo markaa xabadda iyo wax kala joojiyo waxuun lagu heshiiyo wuxuu dhici karaa suluxu imaamka ninka madaxweynaha muslimiinta u ah iyo dad ku kacsan oo buqaada la yidhaahdo oo kacdoonka ku sameeya iyagoo waxyaalo ka sheeg sheeganaya buqaada iyo qudaacu duruqi bay kala duwan yihin buqaada waxaa weeye imaamkii waxay ka sheeganayaan waxyaalo macquula marka iyaga in lala hadlo oo la qanciyo oo cudurdaarkooda la zuuliyaa loo baahanya kabacdi haddii ay diidaan oo la kari waayo marka ummadda muslimiinta imaamku way xaq u leeyiin inay iska dhiciyaan wuxuu kaloo noqon karaa sulxu iyo heshiisku asulxu bayna azawjeyn labada maaragtay isqabtay in la heshiishiiyo in la heshiishiiyo waa in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw ciraada falaa junaaxa calayhimaa an yuslixa baynahumaa sulxa qiraa'ana an yasaalaxa baynahumaa sulxa waxuunay ku heshiiyaan gabadha ay xaqeeda waxay ka tanaasuli kartaa haddii iyadu ay rabto xun lagu heshiiyo waxaa kaloo noqon karaa sulx oo maaragtay mucaamalaadka iyo xoolo iyo waxyaalaha la isku haysto ayuu noqon karaa baabkaana taasaa loola jeedaa waa sulx waxyaalaha mucaamalaadka la isku haysto waxaana u asala u daliila inuu bannaan yahay qowluhu tacaala laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin oo islaaxin bayna annaas yacni faqa badan ay faqayaan khayr ma lahan ilaa qofkii macruuf farayo islaax bayna annaas dadka dhexdooda in la hagaajiyo marka suluxu wanaagaasu ka mid yahay nabiguna wuxuu dhaha calayhi salaatu wassalaam suluxu wuxuu dhaha buu dhaha nabiga calayhi salatu wasalaam asulxu jaa-izun bayna almuslimiin heshiisku iyo waanwaanta muslimiinta dhexdooda waa bannaantay waxyaala isku haystaan bishardi waa inuusan xaaraam xallilin amase xalaal uusan xarimin ilaa sulxan xarama xalaalan ow axalla xaraama wax xaaraana hadduu xalaal ka dhigayo ama wax xalaal oo xaaraam ka dhigayo dee sharcigii ka hor yimid laakiin iyagu waxay rabaan waa isku dhaafi karaan marka marka sulxan hadda waxaa laga wadaa dadkiioo wax isku haysta oo waxuun ku heshiiyo oo meesha xaqii ay boqolkii boqol kala qaadan lahaayeen waxuun ayagu ku heshiiyo taasaa looga looga wadaa faslun fi sulxi heshiisii uu baab yahay wayasixu sulxu sulxi wou ansaxaya maca aliqraari qofka asagoo qirsan fil amwaali xoolihii in laga heshiiyo wix xoolaha laysku haysto labada qof dhex mara iyo wamaa afdaa ilayha wixii hadhow xoolo maanta ma arkaysaa oo u gudbayo oo xoolo noqonayo waxaa laga wadaa sidii kalcafi kalqisaasi oo kale can ilqisaas qofaa mathalan qisaas lagu lahaa qofkiia waxaa lagu leshiya qasaasti in laga daayo oo diyo ou bixiyo diyaa lagula sulxtamo marka qisaastii waa laga daayay diyaa lagula sulxtamo soo maaha diyadii marka inuu iska bixiyo marka cafigaas diyada lagula heshiiyey hadda xoolo maaha gacan ku jira laakiin xoolow gaarsiina soo maaha taasoo kale waay marka wixii xoolaa ama hadhow xoolo ay ka ratimayaan ayaa lagu heshiinayaa marka wasulxu wayasixu sulxu maca aliqraari sulaxa markii la isla qirsan yahay oo labada qof marka intay waxaas ma iga qabtaa waa kaa qabaa laakiin aan wax ka heshiino wixii aniga ma wada haaye waxay markaas ay ku heshiiyaan kaasaa sulxu iqraar la yidhaahda cagsigiisana waa sulxul inkaar wey qofkii qofkii waxbuu kusoo dacweeyey wixii markuu kusoo dacwele kaama qabo sulux ma banaan yaha markaas shaaficiyadu waxay leeyihin ma banaano hadduu sulux macankaariyo qofkii uu didil ani waxba kaama qabo qofaa qof wuxuu nin yahow boqol ganiyaa iga qabtaa kii kale waa inkiray kaama qabou yiri markhaatina ma haysta kitaab hala mariyaa la yiri waxaa kitaab intii lagu mari lahaa bal ka heshiin oo wixii maaragtay kaloo bar bar ha lagu siiyo shaaficiyadu waxay leeyihin sulxun maca alinkaar ma ansaxayo maadaama uu diidayan sulx ma ansaxayo culimmona waa ansaxay leeyihin culimo kalena waa dhexdhexaysteen waxay yidhaahdeen haddii qofka muddaciga oo asaga boqolka sheeganay hadduu og yahay ninkaa boqolka uu ka qabo oo ninkaanu inkirayo oo si kalena uga qaado waayo haddii inta la dhexdhexaadiyo konton oo u ogolaado soo maahan haddii inta la dhexdhexaadiyo oo konton u ogolaado ma garate kontonkiisa waa qaado karaa isagoo ilaa xaqa wuu leey laakiin haddii uu been sheegaayo oo boqolka uu ku nabsanayo lacagtaa lagula heshiyo lagu maslix uma banaano xaaraan bay ka tahay ilaa asagu ma lahan ninkan kale oo muddaciga asaga lagu sheeganayo ma u banaantaha lacagta ogyahay inaan lagu lahay inuu dhiibo hadduu rabo ninkan oo mid xunoo dhegdhegahoo saqajaana oo maaragtay sumcadiisa hallaynaayo yah mid saqajaanoo sumcadiisa hallaynaayo ayaa maanta dhan daba socda oo dhaay waxbau iga qabaa wuxuu rabaa sharaftiisa inuu difaacdo qowlka wasadka marka waxay waa sii karaa laakiin kaa hadduu og yahay waxaan inuusan lahayn xaaraam ay ka tahay suxti buu cunaya laakiin aniga maadaama aniga aan sharafteed difaacanayo oo qof xuna ciyaala suuqa maantana kugu dhegan oo le maaragtay ninkii taajirka ama sheekhi konton geno boqol geno iga qabaa yaa ee wax lagu heshiiyo adiga adoo cirdigaaga difaaca waa iska bixin kartaa saasay qowlka wasadka ay culimmadu ay leeyihin waana hadda midda lagu dhaqmo waa midda hadda lagu dhaqmo qofkaa lacagtaadii kaa inkiray kab iyo kitaab waxba isku maahan dad unbaa dhex galo xoolahayga waxaa lagaga soo qaaday inta ka badanoo kaa qaba haba ikirsanaado laakiin waa kuu banaantay inaad qaadato amaa kan asagu beenta sheegaya uma banaano inuu qaato adiga marka haddii lagu masabitay oo cirdigaaga in la wasaqeyn rabo sharaftaada isdifaaca u dhiibi kartaa marka laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin sulxil inkaar ma jiro laakiin sheekh hadda xaashiyada qoraba asaguba maaragtay saasuu leeyahy wayalqu sulxu xaysu laa xujata lilmuddaci nacam yajuusu lilmuddaci almuxiqi an ya'huda maa budila lahu fi sulxi cala alinkaar qofka hadduu xaq leeyahay wixii loo dhiibo oo xaqiisa loogu dhiibo uu qaado kara laakiin hadduu mubdil yaha ma qaado karo sababtoo asal waxay ka tahay xaakimka hadduu wax xakimo xukumo haddaysan waxaasu xaq ahayn xukumka xaakimka wax ma xalilayo ma garad oo arrintaa waxaa qaba inuu xukumka xaakimku xilaya axnaaftaa qabo waana arrin baatil oo xadiidkiia ka hor imaaneysa nabigu yihi calayhi isalaatu wasalaam inakum takhtasimuuna ilay walacala bacdakum alxanu bixujati min bacd waa iisoo doodeysaan qaarkiin qaarkan uu ka dood badan yahay marka qofkii aan u xukumin wuxuusan lahayn fa inamaa huwa qidcatu min annaar waa naar qeyb ka mida falyakhuda aw yadachaa okay raga kan uge odayaalka uge na haye wayasixu sulxu sulxu baa ansaxaya maca aliqraari haddii uu qofka oo khasmiga oo dacwada lagu oga oo qirto fil amwaali xoolihii iyo wamaa afdaa ilaha afdaa ilayha wixii hadhow xoolo noqonayo sida qofkii inta markii qisaasta laga cafiyo oo diyada loo cafiyo cafigaas xoolo u gudbinayaa marka wa huwa nowcaani sulxiga iqraarku waa laba nooc wey kii inkaarka waa kasoo hadalnay culummadu maaratay aqwaasheeda iyo qowlka wasadka oo dhex wa anaga niri qofka haddii uu waxa uu xaq u leeyahay og yahay waa u qaadanaya wa huwa nowcaani waa laba qeybood ibraa-un qofku inuu qaar ka mida wixii uu ka beriyoolo iyo wa mucaawadatun inuu ciwad iyo bedel uu qaato ibraa-na sulxulxadiidana waa la yidhaahdaa waa maxay qofkii kun shilin ayaad maalan kun geniyaad ku lahayd ama kun shilinaad ku lahayd wixii waa qirsay war xooleyga isii war niyaho ma hayo waa iga taallaha bal maaragtay shan boqol qaado intii kalena iyo cafi soo maaha waayahow dhah saasay ku heshiiyeen marka waa ansaxaysaa marka intaa marka dee oo kale hibay iska noqonaysaa wuxuu u hibeeyey waay ama wuxuu ka tanaasulay wey fal ibraa-u isagaa kuu sheegaya ibruhu beriyeelidu iqtisaaruhu inuu ku gaabsado waayo min xaqii xaqiisii uga gaabsado calaa bacdii qeyb ka mida yacni kunow lahaa kunkii ma wada qaadanine shan boqolow qaatay shantii kalena waxaa waa kuu cafi masaamixay kuu tahay kaasoo kale waxaa layahay sulxulibraa ama sulxulxaqiida ibraana qofkii aad qeybtii kale aad beri ka dharto waxaad waxba lagumaayo s lagu raacan maayo xadiidana macnaa waxaweye wixii oo laga tuuray waa falibraa-u iqtisaaru inuu ku gaabsado weye min xaqi xaqiisa calaa bacdi qeyb ka mida walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu in lagu xiro calaa shardin shardi in lagu xiro ma banaano wuxuu yidhi wuxuu yidhi aan heshiino lacagtii shan boqol maaragtay aan ku siinaa shantii boqol iga rid bishardi inaad waxaas aada maaragtay iga iibisid ama muddadaas aada ii qabatid wax shardiho lagu xiri kara marka inuu meesha goobta waa inuu dhigo wey taasina waxaa weeye kacab ibnu maalik ayaa nabiga usoo xuguntaba nin la yihahda ibnu abi xadrad la yiraahdo markaasay markay isqabsadeen ayuu codkoodii kor noqday nabigu calayhi salaatu salaam fa kashafa sijfa xujratihi qolkii u daaha ka fayy fanaadaa yaa kacab kacabow qaala labayka yaa rasuul allah qaala dac min deynika hada ninkan wax ka tuur wa owmaa ila shadri nus ayuu u ishaaray qaala waxuu dhahay qad facaltu yaa rasuul allah sal alla alay wasalam waa sameeyey qaala kii kale wuxuu ku yihi qum faqdih adigana u gudo wixiisi hore ka sii marka maadaama oy ibraa ay tahay waa in meesha lagu kala maanta ma arkaysa lagu kala baxo wey nacam walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu calaa shardin oo shardi ama muddo ama wax un in lagu tacliiqiyo lagu xiro ma banaano walmucaawadatu ciwad qaadashada bedel qaadashadana waxaa weeye cuduuluhu inuu ka leexdo oo can xaqihi xaqiisii ou ka leexdo ilaa gayrihi wax kale u leexdo mathalan lacaguu ku lahaa waruux xirni aniga lacagta kuuma haye lacag waayaha maba isoo gashee gurigaas ama gaarigaas qaadabuu dhah ama dharkaas ama wax unbou caynahu siiyey soo maa taasoo kale marka waxaa la ciwad wixii ou lahaa maahane wax kaloo kula heshiiyey waxaas wax kastay noqon karaan xoolo geel arin noqotaya baabuur noqotaya guryo noqotaya dhar noqotaya dhowr kiintaaloo masagaa noqotaya wixii un markaas lagu heshiiyo ma meesha ka yirahda soomaalida cayr cayma ma diida soo maaha qofkii wixiisi haddii u ka maqan yihiin wixii dan ugu jirto iska qaadanaya taas oo kale waa nacam walmucaawadatu kan mucaawadada macnaa bedel qaadasho ilaa ciwad waxaa laha waa bedel walmucaawadatu kan ciwad qaadashada oo bedel qaadashadaana cuduuluhu waa inuu ka bayro oo can xaqii xaqi ou lahaa maalan lacagow lahaa ilaa kayri wax kaloo u biro baabuurow qaatay raashinow qaatay guriyow qaatay wax kaloo qaatay wayajri calayhi markaas waxaana ku dureeraya xukmulbeyci beyca xukunkiisaa ku dureeraya sida ibnu daqiilcid uu yiraahdo wuxuu leeyahay sulxu asagu baab mustaqila ma aha hadba baabuu lugta la gelaya soo maaha hadba baabu lugta la gelaya markii sulxi bayna zawjeen ay tahay baabu nikaaxu faraha la gelaya markii sulxi bayna alkufaari walmuslimiin ay tahay baabuljihaad iyo axkaamtiisii u dhex gelaya markii ay maaragtay mucaamalaad ay tahay mar wuxuu dhex gelayaa maaragtay hibo markuu qofkii uu nus uu ka tagoo kale markii ou hadda oo mucaawadada ay tahana beec camalow gelaya oo markuu kun oo kulaha uu yidhaahdo dharkan u qaado maaragtay yani bedel u qaado ama baabuurkan bedel u qaado beecba markaasoo kale ayuu gelaya marka hadhow hadduu waxay ceeb ku arkoo kale waa iska radi karaa saasoo kale khiyaarulmajliskii waxyaalihii beeca kasoo ratibmaayey waxyaalahaasaa ka ratibmaayo oo kale saasuu leeyahay walmucaawadatu cuduuluhu inuu ka leexdo can xaqii oo ka leexdo ilaa keyri wax kale wayajri caleyhi markaa waxaa ku dureeraya xukmulbeyci baa ku dureeraya markaas axkaamtu beyca ayaa marka ku soconaya oo min alraddi bilcayb walfasaadi bilgarar iyo walgayri dalik inuu haddii uu qarar oo meesha ku jiro inuu beecii fasaadayo hadduu ceeb yeesho inuu hadha uu soo celi karo waxyaalahaasoo kale wayajuusu lilinsaani an yushrica rawshanan fii dariiqi naafidin markuu mucaamalaadkii uu ka baxay ayuu baab kale oo calaaqo la leh ayuu soo gelaya baabkan wuxuu ku saabsan yahay culammadii fuqada wax kale waa ka hadl wax kasta waa ka hadle guryaha marka la degan yahay jidadka caamkaa oo la maro waxaasoo dhan waa laga hadlay xuquuqay leeyihin sharciga mar hore oo ka hadlay jidka caamka ah oo la maro meeqaa dariiqiisa laga dhigayaa badanaa waxay yidhaahdaan haddii intay ku heshiiyaan waaye maaragtay jidkaas intuu ballarkiisu la ekaanayo xas haddii ay ku murmaanna toddoba dhudhun ama xasbal xaaja oo kale inta baahida loo qabo ayaa laga dhigayaa marka jidadka iyo xuquuqdooda xataa way ka hadlaan iyo waxyaalaha masaalixda mushtariga ah oo kale la wada wadaagsado inaan lagu takri falin oo kale marka hadduu jidkii oo saan u maro oo dadkii dhammaa u maro jidkaas dhexdiisa qof khaasa inuu wax ka samaysto maslaxo oo dhibaya dadka dhibaya ama jidgooyo ah lama ogola marka dadaa waxay u maleynayaan dhulkan la cabirayo iyo waxyaalaha municipalitiga iyo inay gaaladu ay keeneen fuqaadii mar horaa laga hadlay dhulalka sidoo cabiro iyo khidadka kitaab dhan oo ka qoray maqriisi sida maarata dhulka loo khidhayn jiray loo cabiri jiray magaalooyinka markuu cumar dhisay basre iyo kuufo qaabkii loo dhisay waxaasoo dhan yacni tacmiirka muslimiinta wax badan uga horeeyay marka hadda waxaa laga wadaa jid haddii uu maro dadka dhanaa wadaagsada jidkaa marka wax jidgooyaa lama samayn karo oo maslaxada waxu dhibaya laakiin wixii aan jidka waxba u dhibaynin waa la samayn karaa wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani qofka waxaa u bannaan an yushrica inuu maaragtay ou taagto rawshanan balbalo fii dariiqin dariiq naafidin dariiqaasoo gudbayo oon kaloos ahayno xagga iyo xagga jid highway oo xagg iyo xagga u kala gudbaayaba oon xagga iyo xagga midna aan kasoo xirnayn balbalo waa ku samaysan kartaa soo maaha bixaysu meeloo laa yatadararu almaaru bihi kan maraya uusan ku dhibtoonaynin ilaa hadda jidka halkaan mara soo maaha dukaamadoo dhan iyo guryaha kusoo wada jeeda baabuurtii baa maraysa waxaa la samayn karaa wax har ahoo maalan arga camal ah ayaa la samayn lagu samaysan karaa laakiin waa inaysan dadka maraya waa inaysan maaragtay aysan dhibin haddii dad marayo ay yihiin haddii daabad oo maaragtay rar uu saaran iyo awr la raro iyo waxaas ay marayaan hadda haddii ay gaari marayaan aargadaas waa inay ka wada sarrayso wa haddii meesha barshabiyadiga oo kale hadda dukaamada xoogaa madalla oo hoosinaya hadda sooma dhisaan meel xoogaa yar hoosinaysa madalladaas meeshaas gaari ma soo mara iyada soo maha madallada marka waa inaysan qofka meesha maraya waa inaysan xanibin marka waa inaysan xanibin madalladaas haddii dadka ay xanibayso marka waxaa weeye ma banaano marka marka haddaysan xanibin madallo ay tahay oo qofkaana maslaxa uta dadkiina aysan xanimaynin dariiqiina dariiq fulayo oo xag iyo xagga u baxa oo kaloosna xagga aan ka xaggan aan ka xirin uu yahay markaas waa banaan tahay laakiin maxaan banaanayn in meel jardiinaa dariiqii dhexdiisa laga dhistoo la fariista iyo in dabakaayooyin laga samayso dariiqa dhexdiisa la iska dego iyo sida hadda wadankii markii fawdadu ay ka dhacday ee noqotay jidadkii dhexdooda la iska degayo waxaas marka ma banaano waxaas marka qofka uma baahna munisibi inay kaa kiciso waa inuu sharciga oo kaa kiciyo ma kuu banaana laa yajuusu maslaxada caamka inaad dhex fariisatid laakiin annaga waxaan naqaanaa tuugo waxaan u naqaanaa qof gooniya wixii laga qaato laakiin wixii ummadda laga dhaco tuugo uma naqaano iyadaana ugu tuugsan ugu qululsan marka marka qofkii waa ka taxarusayaa qof gurigiis inuu qeyb ka cabsado laakiin ninka ugu wadaasan jidka dhexdiisa haddii uu dego oo ummadii dhammeed ou xanibo wax dembiyaho ka cabsanaa lama arko taasina marka waa jahli waa maslaxadii caama lama garanayo marka baabkan maslaxo weynu ku habsan yahay waa hadda wadankii lagu sameynaa jidkii soddonka iyo waxaa lagu sameya nin walba u iska dhisanayo nin walbaa saraa laga dhisay jidihii qof walbaa waa soo galay intaasoo goor u soo galay maa yajuus yaaqe ma banaan inaad qof dhacdid ummadoo dhan inaad dhacdid waxaa dembi ku yar inaad qof keliya aada dhacdid marka marka wixii ummadii o dhan maslaxadii waa la xalaaleysanaa wixii dadkiina waa laga taxarusa qofka xataa waraaca marka taasi waa qalad waay marka wayajuusu waxaa banaan lil insaani qofkii an yushraca inuu taagto rawshanan balbalo fii dariiqin naafidin dariiq gudbaayo oon soo xirmaynin baxaysu meeloo laa yatadararu uusan ku dhibtoonaynin almaaru bihi midka maraya hadduu qof yahay hadduu qof madaxa ku xambaarsan yahay haddii owr raran ay tahay oo hawdaj iyo dad fuushan oo maro haddii meel gaari marayaan ay tahay argada lagu sameynaa gawaarida maraysa waa inaysan maaratay aysan qaban waayo taasoo kalea laga wadaa marka waa markuu dariiqu u fulan yahay marka walaa yajuusu ma banaana fi derbi lmushtariki derbiga la wada wadaagsado ilaa biidni shurakaai shurakada inay idmaan maahan derbiga mushtaraka fiira hadda meeshaan sabuuradda waa idin sii calaameyna shaarica kore waa shaarici weyn oo fulayo kaas waa dariiqa naafidka labada khadoo kore kan hoos usoo dega jidkaanuu kasoo leexdaya meeshaas kalowsow ka yahay jidkii soo maaha jidkaas marka weyn oo saa u fulayoo socda asaga balbalo waa laga samaysan karaa jidkan luuqa soo aadaya xaafadaha soo aadaya oo inta kasoo xirmaya haddaa balbala ka samaysanaysid waa inaad shurakada dadka guryahooda ay kusoo jeedaan oo dhan waa inaa idan ka qaatid limaada asagu waa cariiri waayo marba wuu soo cariiriyooma mugdiyo noqona ilaa xagga kama furna marka jidkaas cariiriga oo xaafada soo xirmaya kalowska yarka asaga inaad balbalo iyo rawshan lama ogolo ilaa dadka shurakada oo dhan oo jidka kusoo jeeda ma garat inaa idan weydiisatid maahan waa kaasoo ka jeeda laakiin jidkaas koroo saa u socda highwayga oo kore oo xag iyo xag ugudbaana xaggan aan kalooskan xaggan aan kaloos ka ahayn balbala iyo waa ku samaysan kartaa bishardi laakiin allaa yatadarar bihi lmaar dadka maraayo inaysan ku dhibtooni kaa kale laakiin oo dhinac u leexda oo dhinacaas aakhiru derbigo jidka meeshuu kaloos uu ka yahawa ilaa hadda tii kaloos waa taqaanaan hadde waa idiin sahlantah inaad barataan soo maaha jidkaa marka saa usoo bax halkaas kalowska ah laguma samaysan karo balbalo ilaa dadka irdaha kusoo jeeda waryaala barbalaan samaysana miyay ogoshihin sababtoo ayaga unbaa ku dhibtoonaya markaas nacam walaa yajuusu ma banaana fi derbi lmushtarik derbigaa lala wadaagsado macnaa jidka soo xirmaayoo la wada wadaagsado ma banaana ilaa biidni shurakaai shurakada idankooda maahan wayajuusu waxaana banaanan taqdiimu lbaabi iridaada inaad hore usoo dhigto fi derbi lmushtaraki derbiga mushtaraka walaa yajuusu mana banaano taakhiiru dib in loo soo dhigo shee maxamed fiire sabrada tag she maxamed imaam fiire sabrada tag waxau ka wadaa fiiri walaa yajuusu ma banaano dhahay fi derbi lmushtaraki ilaa biidni shurakaai taas waa sharaxna oo jidkaas kalowskaa balbalo kalama bixi karta intaa sharo kalowskaa ilaa shurakada waxaa dadka irdahood ay kusoo jeedaan waay amaa qofka derbigiisu keliya u kusoo jeedo oo irid kale asagu jid kala saaran asagu shuqul kuma le sida hadda meeshaas oo xariiqimaha leh kaa asagu jidka kuma soo jeeda meel kale usii jeeda kan xaq kuma laha kuwa irdaha yararkaa wata jidkay kusoo jeeda waa kuwaas kuwa shurakada derbiga dhan wax ku leh soo maaha marka wuxuu uga jeedaa wayajuusu taqdiimu lbaabi fi darbi lmushtarak taqdiimu lbaabka waxaa laga wadaa jidku waa laba dhinac dhinacan waa ti clos waa ujeedaa taabash axmed dhinacan waa ti clos dhinaca kale uu jidku in uga darmo ra-su darbiyaa la yihahda waa meeshuu darka u xirmaayo kaba soo qaad ninbaa iridiisa ay tahay mee iridda labaad qabo oo soo xigta haa halkaasu iridiisa ku taallaa haddii uu rabo iriddaa inuu dhinaca kale u bixiyo intuu middaa iska awdo ou dhinaca kale u bixiyo xagga dhinaca ra-su derbiga halkaasuu ka bixiya halkaas ka bixi irid kale haa idan uma baahna marka tii kale wuu iska awday tii kale inuu awdo hadduu halkaas kala bixi rabo idan uma baahna sababtu waa maxay qofna cariri maayo jidkii highwaygaha uu ku socdaa xaggaasa zaxmadii xagga usii yaraana laakiin xagga hadduu soo aado oo aakhira derbi meeshaas kale ka sameey haa halkaasuu baab ka furo rabaa marka baab hadduu xag ka intuu kiisa xiro kan uu xagga soo aadi rabo idanuu u baahan yahay sababtoo ah meeshan waa laysku cariirinaa marka marka hadduu iridii gadaal usoo aado dhinacii oo jidku kasoo xirmaayo ayuu cariirigiisu markaa u badanaya marka waxaa leeyahy markaad xagga u baxaysid ood iridii hore xirtid idan uma baahnid okay sababtoo xagga jidkii waa ka waasac laakiin markaad dib usoo degaysid oo meesha kalowska jidka uu ka xiran yahay aad iridda aada gurigaaga usoo dib dhigaysid dadka kale ka idinso saas oo kale macnahaas ka wada wayajuusu waxaa banaanan taqdiimu lbaabi fi darbi lmushtaraki taqdiimka waxaa la yihahdaa jidku markuu jid kale meesha uga dhacayo ma garata xaggiisa haddii aada aado albaabka aad aad u durqisato u durgiso way kuu banaan tahay marka nacam walaa yajuusu mana banaano taakhiiruhu taakhiirkiis ma banaano xagga kalowska oo jidku ka xiraya ma banaano sababtoo macnaha dadka dambe aad ciriiriga ku badina laakiin hore haddaad aado fasaxaa siinaysaa jidkii hore ayuu u waasicyahay nacam faslun fi lxawaalati xawaaladii ayuu u baab yahay nacam xawaaladu iyaduna waxaa la yiraahdaa asalka xiwaala iyo xawaalaba waa la yihahdaa labadaba waxaa la yihahdaa alintiqaal waa wixii oo guura ma garata wixii oo meel ka guuro meel kale u guura sharci ahaanna waxa waaye intiqaalu dayni min dimatin ilaa dima daynkii awal qof lagu lahaa qofaa qof dayn ku lahaa qofkii oo ku lahaa inta laga raro a qof kale a dusha laga saalaleya hebel xaqaagii u doono saas oo kale wey waxaana laga soo istathnooday baycu dayni bidayn dayn dayn in lagu gado ma banaano laakiin xawaalada iyada waa lasoo istathnooday xawaalada macnaheedana waxaa weeye mathalan anigaa waxay ugu lahaa mathalan sheekh maxamed imaam kun gani inuu igu leeyahay kaba soo qaad anna qof kaleo fulaan ayaa waxaan ku leeyahay kun soo maaha markaasa waxaan ku leeyahay sheekh maxamed imaam aniga kunka aada ugu leedahay hebel oon kun ku leeyahay ka qaado soo maha aniga asago haddaan iswaafaqano ninkan kunka lagu leeyahay asaga muwaafaqadiisa looma baana sababto ilo kolley kolley asagu deynka waa uu bixi lahaa marka arkaantiisu waxaa weeye waa muxiil ninka wax wareejinaayo oo asaga deynka lagu leeyahay iyo muxtaal kan wareegaayo ee asaga ninka qofka deynka ku leh muxaal caleyhi kan lagu wareegaayo lagu wareegayo oo qofka asaga deyn kule uu deynka kusii leeyahay soo maaha iyo deynkii waxa la wareejinayo oo deynkii ah soo maaha labadii deyn oo midna qofkaa lagu leeyahy midna qof qofkaa lagu leeyahay iyo siiqadii waa agrimentiga yani siiqadii waxawey inaad ihaahdo deynkii aada igu laheed waxaan kugu wareejiyey hebel ee ma aqbasha haa waa aqbale hebelan ku wareega hebel waxaa ku filan ninka oo deyn kale lagu leeyahay in la yidhaahdo lacagtii hebel sii adig ilaa aduu markaas waa bixi laheed daliilkeedana waxaa waaye qowluhu sala allahu calay wasalam uu yidhi maadulul ghaniyu dulmu qof ou waxaysta inuu qof kale ou deynta iska daba wareejiyo waa dulmi u dhahaa nabigu caleyh isalaatu wasalaam walidaalik dadka iyagoo waxaysta deynta wareejinayo waa dembi weyn walidaalika nabigu caleyhi salatu salaam wuxuu sheegay qofka hadduu dhinto xataa jihaad haddii uu ku dhinto ma garatay in wax kasta loo dhaafayo ilaa deynka maahan aadaa deynka maarata xadiid ugu dayraysa marka in lagala dardaarmo in la bixiyo inuu qof ku dadaalo laakiin inaad xoolaha dadka iska daldalato xadiid maanta waxaa arka dhahay qofka dadka xoolaha deynta qaadanayo asagoo aan rab inaan bixino waa saariq tuug cadwa qofka xoolaad iska cunayo xataa qalinkaan hebel ii bixo isku iloobaysa le hebelka inaad leedas ma ogeysa iyo shilinka yarood qofka ka qaadanayso waa in la iska ilaaliyo aada iyo aad marka nag waxaa dhahay madluqaniyo dulm ninkii markuu weydiiyo dhahay qofka haddii aan jihaado maxaan leeyahay wira jannaad leedahay oo dembigaa waa lagu dhaafaya markuu saas jiri oo nabigu yiri igu soo celi waa ugu soo celi waxuu ila deyn deynka isaga may markii abu qataada oo ka kafaashay ninkii dhintay lacagta oo yidhi ma bixise mar dambe waa bixiyey al-aana barada jildatuhu dha haddaa jirkiis bay qaboo marka qofku waa karkaraya dadkiina waxaa rabnaa xoolo islaam iyagoo naga buuxan iska dhimano acuudu billahi min ashaytaan rajim aada ha looga digtoona masaladaa waa masale aada u xun waa madlul ghaniyi dulmin oo dhahay waa dulmi waayo qof adigoo wax haysta inaad dadkii wareejisid waa dulmi waayo wa idaa utbica axadukum calaa maliy qof wax haysta haddii lagu wareejiyo oo dhaho hebel ayaan anigu xoolo ku leeyahay xoolaha i ka qaado fal yutbic oo dhahay ha raaco oo xoolihiis oo macnaa mucaamalada tashiilul mucaamala ayaa laga wada dadkii intay isdul saarnaan lahaayeen war anigana ninkaana wax ku leeyahay waxaagii ninkan ku wareeg waa hadduu aqbalo weeye muxaalka soo maa laakiin hadduu ogyahay qof isaguba oo meermeerin badan kan lagu wareejinayo ma ku wareegayo dhihi karaan isaga qasab kuma ahan adaan kaa raawaxay nacam marka mucaamaladaas taysiirkaasaa loo sahlay ee xawaalaad dadku badanaa waxay u maleeyaan hadda xawaalaadkan oo lacagaha la xawilaa iyo bunuugtu taasoo kale xawaaladan hadda loo jeeda ma aha xawaaladaasoo kale waxay soo gelaysaa baab sarif dhinacay kasoo gele oo sarifkii dhinac waxay kasoo gele ijaaradii marka ijaara u badan tahay waa adoo yiri lacagtan maaragtay ii qaad ajarna waa kaa qaadanaya iige marka baabkaas ijaarada ayay u dhowdaha marka hadda marka waxaa la rabaa maadaama ijaaro ay tahay lacagta inaad ku salimtid weeye ijaarada si aasis markaasaa lagu qaadi karaa laakiin qofka waxaad dhahaysa adoo waxba siinin maaragtay waa ijaaranahay lacag adiga jaabkaaga iga bixiyo isoo sii maxaa ijaarata marka waxaad ijaarata walama arko hadhow hadduu rabo qofku waa boodaya walidaalika culimmada baxsoo dhan waxay kelimadooda ku ku itifaaqday iga sii dir inay maaragtay arrin qaldan inay tahay sababto haddii xataa min baabi sarif haddii la dhana waa haa wahaa inay noqoto min baabi alijaara hadday tahana dee ijaar waa inaad wixii horta lagu qaadi lahaa aada keento wixii lagugu qaadi lahaana aada keento markaasaa ijaaro xeska laakiin cala alhawaa wax aan jirin maa lagu sii qaadaya marka marka bahasha idan aada halasaga ilaaliyo wa sharaaid alxawaalati xawaalada shard shuruudeeda arbacatu ashyaa waaye rida almuxiili qofka la wareejinaw inuu raali yahay macnaa qofka deynta qofka wareejinaw kule inuu raali yahay sababtoo hadduu ka baqaayo ninkaa lagu wareejinayo inuus waxba siinayn uusan raali noqon ma dhici karto wa qabuulilmuxiil kan wax wareejina waayo rida lmuxiili kan wax wareejina waa inuu raali yahay wa qabuuli lmuxtaali kan la wareejinayo taa ku dheefla waa midkii dhihi jire isaga wareejintaas wax ku leeyahay soo maa wareejintaasu wax ku leeyahay amaa muxaalu calayhiga kan asaga wax lagu wareejinay ridiisu lama baahna sababto asaga kolliya kolley xaqan waa lagu leeyahy uu gudan lahaa iyo wa kowni lxaqi xaqu inuu yahay oo mustaqiran ku sugan fi dimmati dimmadiisa yacni xaqa oo midkan la wareejinayo xaqa uu leeyahay iyo kan loo wareejinayo xaqa uu leeyahy waa wax dimada ku sugan inuu yahay macnaa wax istiqraar sugan oo xaq lagu yeesho inuu yahay wax aan weli sugnaanin mathalan ninaa waxaa tiri ninkaasaan kugu wareejiyey calashaan mushaarka oo bisha qaado doono waxuuse weliba istixqaaqsan ma garan ma taasoo kale ma soconayso marka mushaar use weli bishiisii dhammaysan aan kugu wareejinay ma dhihi karta maba aada goosaninba ka hor haddaad dhimata seedii hele ya waa inay wax oo dimadiisa sugnaaday wix waa inay yihiin wa kownu lxaq inuu mustaqiran fi dimati dimada kii ku sugan nacam watifaaqu maa fi dimati اlmuxiili wاlmuxaali calayh iyo watifaaqu maa shay inay iswaafaqaan fii dimati اlmuxiili kan wax wareejinaya iyo walmuxaali caleyh kan wax lagu wareejinaayo lacagta iyo waxa inay isku waafaqaano fi ljinsi inay lacag isla yihiin ama xoolo isla yihiin wanowci nooca iyo walxuluuli yacni muddada haddii maaragtay hadda ay xaal yihiin oo waktigoodii la joogo wata'jiila hadday muddo ay tahay oo dhowr bilood ama dhowr usbuuc ay tahay waa inay iswaafaqaan macnaha ninka aniga aan wareejinayo wuxuu igu leeyahay iyo ninka lagu wareejinayo waxa aan ku leeyahay waa inay isku qadar isku nooc isku wax inay yihiin mathalan kun dirham kun dirham kun dollar kun dollar boqol boqol wax maaratay iyo waktiga la iska rabo mathalan haddii aniga ninkaas lacagtiisa aan kula ballabay sanad ka bacdi inuu isiiyo ninkaana ballanku ahaa hadda bishaan aan siiyo ma socone maya sababto adiga midaan ninkiisa waa xaal waay midaan taasna ninkiisa waa mu-ajal waay waqti sanad ka bacdiga u goosanaya tana lacagtiisii waa xaalooda haddaa lagaa raba mar marka lacagtii ma islahan wey watifaaqu maa inay isku waafaqaan oo fii dimati lmuxiili ninka muxilka waxa dushiisa laga rabo wax wareejinayo iyo walmuxaalu caleykum wax lagu wareejinayo fi ljinsi iyo wanooc jinsi iyo nooc waa isku waa isku mid waay waa isku dhow yihiin yacni haddii jinsi maala waa jinsi waa lacag oo kale soo maaha lacag inay taaba kasoo qaado noocii inay geni iyo doolartoo kale kasoo qaado saas camal oo kale iyo walxuluuli inay hadda xaal yihiin hadda la iska rabo iyo wata'jiili inay wixii madal ay yihiin wa tabra-u beri bay noqonaysaa bihaa xawaaladaas markii la wareejiyo dimatulmuxiili kii wax wareejiyey dushiisu beri bay noqonay war hebelo boqol doolar oo xaala soo hadda iguma aadanay ha hebelaan kuleeyahay boqol doolar oo xaale hadda ku wareeg ma aqbasha waa aqbalay haddii la aqbalo marka shuruuddii ay taam tahay ninkii wax wareejiyey mar dambe usoo raacan maayo sababtoo ninkaana lagugu wareejiyay ninkaan xaqaagii marka u doono xaqaagii waa u wareegi wa tabra-u bihaa ay bilxawaala waxaa beri ku noqonaya dimmatulmuxiili ninka wax wareejiyey dushiisa beriyay noqonayo daalac dambe looma raacanayo walaa taftaqiru mana u baahnoo ilaa ridalmuxaali calayhi kan asaga lagu wareejiyay ridadiisa looma baahno sababtoo asaga markasta xaqa waa lagu leeyahay nacam halkaasaan waxaan uga baxaynaa marka ee xawaaladii faslun fi damaani damaantii waa damaanta waa naqaanaa soomaalidu waa damiinaan dhahnaa waa iska carabigii un baan maarata daadkii un baan eesha aan daal ka dhignay marka damaanada dee waxaa weye sida anagu u naqaanaba qofaa wax lagu leeyahy xoolaa lagu leeyahay soo maha qofkiina qofkii uu ka dhegan yaho haddii uu sii daayo waxuu ka cabsada meela u raaca ma yaqaan inay wixiisa ay dhumaan isagiiyoo haystaa curaartuu ku dhegan yahay adiga qofkii waa taqaanaa ama asagii aada ogtahay wixii inuu keenayo ood ka heli kartid ama adigiibaa maaragtay bixinaya markaasaad leedahay anaa damaananayo ma garan wixiise anaa kaa keena qofkaa iska siidaa qur-aankana iyo sunnadana waa ku taallaaho qur-aankii waa waa kii ahaa waliman jaa bi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim anaa kafaalo qaadanayo ma garan ayuhum bidalika zaciim qofka kafaala zaciim bimacna alkafiil lafdan wa wasna xadiidkana wuxuu ahaa uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alcaariyatu mu-addaat caariyada waa in la gudo waayo la geeyo waalmaniixatu marduuda neef haddii lagu maaliyana waa inaad neefkii markaad caanihi ka baasho aada celisid ama geed timira haddii lagu maaliyo geed timira geedkaas miraha ka goos mirihii markay ka dhammaadaan waa inaa qofkii lahaa aada u faaruqisid waayo wadeynu maqdiyun deynkana waa in la gudo bal xadiidkaas bal fiir waxaadha waa min jawaamici alkelim yacni xuquuqdii oo dhan in la celinayo annaguna isaga tasarufayna wazaciimu qofka oo daaminkaana haarimun waxa isagaa gudaya wixii aada damaano qaaday adaa lagaa rabaa wey marka saas oo kale wey wax yar iska suwaasha daqa wayasixu waxaa ansaxaya damaanu duyuuni duyuuntii in la damaano qaado almustaqirati ee sugnayd fi dimati dimada ku sugnayd ayaa damaano qaadaysaa qofaa dayn lagu leeyahay xoolaa lagu leeyahay shaygaasina waa shay sugan waa damaano qaadi karta waa mustaqira markay tahay haddii laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin qofaa waxaa tiri ina qofkaan muqaayadan ha cuno wixii uu qaba anaa bixinaye ma ansaxaysaa iyagu shaaficiyadu waxay leeyihin ma ansaxayso laakiin culimmada kale waxay leeyihiin waa in qadarka xoogaa la tilmaamo ninkan hadduu dee aduu dhuuniho adduunka dhan oo rarto waa inaad tirahdo ilaa qadarkaas yaa macquulka ilaa qadar macquul haddii aad tirahdo ansaxaysaa ilayna culimmada kale waana mida badan dadku ay ku dhaqmaan laakiin haddaad tiraado dukaankaa iska raro hadhow maaragtay dhibaataa dhici doonta marka damaan almajhuul waa khatar waayo culimada shaaficiyal ma ansaxay sababto waxaa dhici karta hadhow intuu adduunkii dhammaan rarto inaad dhihi kardee waxaan aniga kuma ogeyn adiguna aad ninkii aada fasaxday marka ama inaad sidaan ku gaabsatid oo wax oo la og yahay ama ilaa xad inaad u fasaxo tiraado ilaa intaas xuduuddaas ma garatid wixii ku sinan ninkaa waa sii karta laakiin haddaad iska fasaxdo adduunka o dhan oo kambiyaalo uu kugu rido hadhaw xaggee la aadaya marka marka kolley soomaalida waa ku dhad hebel wixiisa anaa maaragtay qabaa iska saara ku leeyahy marka inaa xad mucayana u yeeshaa kolba sida xataa culimmada kale aqwaashooda madabka shaafici maba qababa taas laakiin si culimmada kale xataa aqwaashooda loo waafajiyo waa inaad xuduud mucayana aad u samaysaa waxaa laleeyahay qofaa wuxuu kule ninkan anaa qaba dukaan dhan oo iska raranaya hadhow wax adigaba aadaba haysaninba fursadii u ka faa-iideysanaya hadhow adigoo daalac ku raacan wuxuu kuleeyahy adaa iilab iga lamaanta ninkan marka in la iska ilaaliyo waa wayasixu waxaa ansaxaya damaanu duyuuni duyuunta in la damaanto almustaqirati sugnad fi dimati dimada waa goorma idaa culima haddii la ogaado qadruhaa intay tahay waa in la ogyahay haddii kalena oon la huraynin waa inaa xad mucayana afarajka waa inaa xoogaa dejisid walisaaxibilxaqi qofka xaqa u saaxiiba waxaa u sugnaaday mudaalabatu man qof inuu ka dalbo man sha man shaa qofku doono min aldaamini waalmadmuuni canhu kii wax lamaano qaaday iyo kii laga lamaano qaaday waad ka dalba kartaa idaa kaana adamaanu haddii uu yahay calaa maa bayanaa sida aan sheegay qof adigoo xoolahaagii u haysta qofaa kaa lamaano qaatay qofka waa iska sii daysay hadhow xoolahaagii laba waa heli kartaa kii xoolaha kaa qabo asalka ahaana waa u raacan kartaa kii ninkan kaa fakiyana waa u raacan kartaa wey nacam walisaaxibi alxaqi waxaa u sugnaatay mudaalabatu man shaa ciduu rabo inuu ka dalbado min aldaamini waalmadmuuni canhu iyo kii laga damaano qaaday ah idaa kaana adamaanu calaa maa bayanna yan sidaan caddayno oo macnaa wax la ogyahay haddii uu yahay wey wa idaa harima adaaminu daaminkii haddii uu gudo wixii aada lamaano qaado ninkii aad lacagtii ka bixisay aada lamaano qaaday rajaca wuxuu ugu laabanayaa cala almadmuuni canhu kii uu damaano qaado lacagtii ka qaadanaya waa goorma idaa kaana damaanu haddii damaanta u ahaa walqadaau iyo guditaankuwa biidnihi asaga duu ku idmay lacagtii ninkii lagu lahaayaad bixisa hadhow waxaad leedahay nin lacagtii soo bax keen ila adaan kaa bixiyo waa goorma laakiin waa inaad tiraado lacagta ma kaa bixiyaa maku damaano qaata adugu haddaad iskaga tadawucdo asagoon idlamaanba ku dhin ood wixii dhammaa adigu aada miiska saartid hadhow wuxuu ku dhihi karaa maanigaa ku uri maanigaa ku uri iga bixi adinbaa lacagtaada la ordaaye marka saasayse kugu dhec waa inaad tiri waryaa maku damaantaa xoolahana hadday aan kaa bixiyo hadhow makuuleeya haa markhaati u samey markaasuu haddii kale waa kugu boodi karaa kugu inkiri karaa wa idaa karimaa haddii uu gudo addaaminu ninka wax damaantay rajaca wuxuu ugu laabanayaa lacagtii wixii uu ka bixiyey cala almadmuuni canhu midkii uu damaantay waa goorma idaa kaana adamaanu markii damiintu ahayd iyo walqadaau gudidda uu lacagta ka bixiya biidnihi idankiisa walaa yasixu mana ansaxayo damaanu lmajhuuli shay majhuula damaankiisa waa madhabka shaaficiga walaa maa lam yajib waxaan waajibin makhaayaddan wuxuu ka cuni doonaan damaananaya iyaduna ma ansaxaysa leeyihin laakiin culimmadu waxay leeyihiin haddii waxaa qadarkooda lasoo dhoweeyo oo tira ninkaa dhowrkaa beri intii xuduud macquulaya makhaayad oo ka cuna anaa bixinayo ood xad u qabatid markaas culimmada kale waa soo dhoweyna laakiin makhaayaddan iska cunayo dukaanka waxa qaato uu leeyahay iyo hadhow hadi hadduu kugu rarto dukaankii hadhow milyanis uu ku kugu soo dallaco xaggee aadaysaa marka marka waa diqi u baahanta mucaamaladu waxaa la diidaa hadhow in waxaan macno lahayn lagu murma ninaa iska fasad waxaa tiri iska cun makhaayaddan dukaankan wax harta ka qaado dukaankii dhammaayo u rarta hadhowbaa kumanaan iyo malaayiin lagu soo dallacay ninkii wixii waa ka maqayn adigana ma haysid hadhow waxba ku tari mayso markaas marka waa in wixii la iska xadido wey walaa yasixu damaanu lmajhuuli ma ansaxayo walaa maa lam yajib waxaan weli waajibin waxuu qaadan doonaan damaantay ma dhehaysi haddii kale waa inaa xad u baxsamayso tiraahday ilaa intaas haddii uu qaato ninkaas anaa maarata yani bixinayo nacam walaa maa lam yajib ilaa daraka almabiic waxa haddii la yeesho maahane daraka almabiic waxaa la yidhaahdaa nin aan la aqoonina suuqa wax keena talaajow keenay marow keenay dadkii waa ka shakiya war ninka anaga tuug iyo wuxuu yahay ma naqaano yaa yaqaano xoolahan hadhow haddii qof kala yeesho ninaa yidhi anaa yaqaano xoolahan haddii la yeesho anaa kuu damaano qaado soo maahan marka welina hadda lama gadino ogow welina lama gadin oo wixii maarata qofkii ma uusan gadan taasoo kale waa ansaxaysaa dheen oo daruuradaa keenaysa marka midaan jahaalada lafteeda haddii aada xad macquula kusoo dhaweysato culummada kale waxley waa ansaxayeen marka marka darakalmabiic taasina soomaali aada u isticmaashaaoo suuqii ku dhacday iyo alaabtii waxaa imaanaya qof aan la aqoonin alaab keenayo qof walba waa ka shakinaya war yaa yaqaan yaa lamaanay hebel macnaa alaabta hadhow qof kale haddii uu sheegto oo ninkaan alaabtan uusa lahayn hadhow lacagtiidiyaan u raacanaya anaa ku anaad ii raacanaysa marka taasi waa banaantaho shaygiina ma waajibin ilaa shaygii gacanta ku haya mowt weli lama gadin wamaca daalika waa damaantaas waa banaan tahay walaa maa lam yajib waxaan waajibina ma banaano ilaa daraka almabiic shayga beeca la gaday wixii laga gaarsiin lahaa maahane ma garatay ama ama waxaa la dhahaa darka almabiic cid kale yeelatana way dhahaan ilaa darka almabiic wixii cid kale inay yeelato laga baqaayo taasoo kale waa lagu laqbeeya ilaa darka almabiic cid kale yeelato macnaha haddii shaygan la gado oo hadhow cid kale inay leedahay kusoo baxdo yaa loo raacanaya saas oo kale ama shayga la maaragtay la gaday kadabategiisa kadabategina waxa weye lacala hadday cid kale yeelato in ciddii loo raacan laha haye halkaasoo noogu joogo insha allah wasala calaa maxamedin ali saxbi wsalim isniinta kale casar ma jiro marka hal isniinoo baaqana isniinta kale sugmaana